in ka badan lixdan arday oo dhammaysatay kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda hiiraan ee magaalada beledweyne ayaa buuggooda qalinjibinta difaacday madasha buuggooda ay ku difaacanayeen ardaydan waxaa ku sugnaa guddi macalimiin ah oo wax ka ogaanayay habka ay wax u soo diyaariyeen ardayda maadaama muddo afar sano ay wax soo baranayeen ustaad shafeec cabdisalaan cilmi madaxa waxbarashada ee jaamacadda hiiraan ayaa ka warramaya tirada ardayda difaacanaysa buuggooda alxamdulilah maanta waxaan u joognaa xaflad ama eventi kaas oo ah maaragtay arday daraasad soo waday muddo afar sano ah ay ku qalin bedelanayaan ay maaragtay ku samaynayaan researchkii ay soo ay soo diyaariyaan ay kusoo bandhigayaan oo la yirahdo test discussionkii aad u mahadsan yihiin macallimiinta baanalka ila fadhisay iyo ardaydii juhdiga dheer soo bixisay iyo waalidkoodu intaas soo garab taagnaa intaba alxamdulilah jaamacadda hiiraan sanadkii kow iyo tobanaad ayay samaynaysaa maaragtay brogramkan oo maaragtay difaacashada ah waa baajkii koo iyo tobanaad ee qalin jibinaayo saasay u dhigmaysaa ardadan maaragtay hadda researchka samaysay waxaan leenahay insha allahu waxaa maaragtay in badan idinku daya doonto dadka idinka dambeeyey researchka ina ka faa'iida doonto maanta significantiga aad noo soo bandhigteen ay ka mid tahay inta idinka dambeyso reer beledweyne oo maaragtay xogtaan u baahanna wax badan ay ka faa'iidi doonaan ardayda maaragtay maanta buugga difaacanayso waxaa ugu horeysa kuliyadda caafimaadka gaar ahaan general nursingka kuliyadaha kalena maaragtay sidii noogu bilaabatay saddex iyo tobanka juun ayay noo socon doontaa difaacashada maalinba tiim ayaa soo geli doona insha allah qaar ka mid ah ardayda buuggooda difaacatay ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin guusha ay gaareen bismi illaahi araxmaani iraxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin wasala allahuma calaa sayidina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin ama bacd magacaygu waa cismaan macalle xasan sharaawe ka mid ah ardada maanta wax difaacanaysay weliba facultigayga uu ahaay health science department of general nursing maanta buuggii ayaan difaacanay falilaahi alxamdu aad iyo aad ay u mahadsan yihiin maamulka iyo macalimiinta jaamacadda iyo intii maaragtay nagala soo qayb gashay aad iyo aaday u mahadsan yihiin bismillaah awla asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacaygu waa saabriin cabdi maxamed horta wallaahi aada ugu faraxsanahay alxamdulilah mar koowaad iyo mar labaad ilaah maad iska leh oo maanta isoo gaarsiiyey heerkan inaa ka qalin madasho jaamacadda marka u horeyso ilaah maad iska leh marka labaad waxaa mahad u celinayaa waalidiinteydii iyo walaalahaydii mar walbo dhiirigelin iyo garab iyo hadday tahay de wax walba ila hortaagnaa ila garab taagnaa oo mahad celinaya يعني ما أنت كلية دفاع تقول كذا maanta kuliyadda difaacda waxaa waaye een, horta general health science waaye guud ahaan general nursing and delivery waaye marka dee markii lagu dhahaayo de qofkan maanta kalkaaliye waaye ama wuxuu bartay kalkaalisanimo ama caafimaadka mas-uuliyad weyna maanta dushiisa saaran oo ah inuu u shaqeeyo bulsho maanta bulshada yacni inaa u shaqaysana wax ka wanaagsan ma jirto tan iyo markii la aasaasay jaamacadda hiiraan waa dafcaddii kow iyo tobnaad oo difaacata buuggooda qalinjibinta